You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
madaxweyne daaniyo how dardaar ahaan baan ku farahayaa madaxweyne daaniyo how dardaar ahaan baan ku farahayaa dadkaagiyo howladuhu way ku jecel yihiin inaadna daadahe haysabaah ahaan daaniyo how rabnaa inaad sabuud lahaan midey haysaan diyaaru nahay iyow dadkeeniyo degan australiyan salaan kaaga soo diray way kuu duceeyeen waana kula dardaarmeen
badanaa marka qof guulaysto ummadoo dhan baa soo baxaysa hebel waan aqaanay hal markaa nin waxaa uu yidhi war kelmad baa lagugu qoray madaxweynaha ma istaqaaneen marka bal halkaasaan rabaa anna inaan yaro taabto madaxweyne cabdulaahi siciid cabdulaahi deni waxaan kulannay kun sagaal boqol sagaashan iyo sideedii annagoo arday ka ah maleeshiya ayuu siciid noo yimid waxaan u malayn bil mise laba bilood markii puntland la aasaasay aad baan u soo dhowaynay xaflad tan oo kale ayuu noo qabtay waxaan rajaynayaa ardaydii berigaa nala joogtay inay halkan caawa iga daawadaan waa sagaashan iyo sideedii waxa uu nooga sheekeeyey maamul goboleed laga sameeyey soomaaliya oo puntland la yidhaahdo xaf- muxaadaro aad u fiican buu nooga sheekeeyey taariikhda gobolka runtii annagu niman dhallinyaro aanu iska hayno oo xiise badan marka aanu hayn maadaama dagaal aanu ka soo cararnay keliya waxaan ka xasuustaa khudbadiisii laba arrimood baanu ka fahnay magaca puntland oo the land of punt oo uu nooga sheekeeyey magacii loo yaqaanay puntland wakhtigii faraacinada arrinta kaleen ka fahnay khudbadiisiina waxay ahayd cabdulaahi yuusuf niman dhallinyaraanu ahayn waxa kaloo dhan haddee xiso badan umaanu hayn magaca puntland iyo cabdulaahi yuusuf oo maaragtay nin magac lahaa allah u naxariisto marka horta siciid anugu iskuma cusbin intaasaan rabay inaan yaro sheego
puntland hadda shantii sano doorashooyinka ka dhacayay waxay ku dhaceen si wanaagsan oo doorashaa shantii taarana u dambaysay sidaa nidaamkaa ay puntland isku bedeshay ayaa rajaynaya in dadka la isku bedelaan waxaa kaloo oo hambalyo aan oo arrintaas guur u tahay shacbiga soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed ilaahay inuu magaranaysaa wanaagga tuso oo ay raacaan waxa waajibka ah dowladda la doortay waxaan ka rajaynaynaa inay iyana waajibkeeda garato iyo waxa loo idmaday waa salaamo waxay noqotay mid taariikhi ah waxay ka bilaabeen calamasaalkoodii in ay soomaali iskugu keenaan federaal ha ahaato maamul goboleed ha ahaato ay ka bilaabaan in la iscafiyo marka ugu horeysa in la iscafiyo inay ka bilaabeen oo aqo- ee siyaasiyiintii soomaaliyeed oo ahaa calamasaalkii taariikhiyan ugu weynaa la arko ebed soomaaliya in halkaas maaragtay ee, laga agaasimay waxaa kaloo u hambalyaynayaa guud ahaan dadka reer puntland ciidamada amniga sugay mas-uuliyiintii hore ee puntland doorashadii ay soo diyaariyeen oo ahayd mid ka muuqato dimuqraadiyad dhab ah biseyl siyaasadeed dhab ah taasaana keentay in wax qurxoon oo adduunka isweydiiyo ay ma- garow laga daawado adduunka o dhan dardaaran waxaan kalu dar- ku dardaarmayaa madaxweynaha cusub in ummadda meesha deggan inuu ku maamulo daacad een, horanimo siduu ku gaarsiin lahaa falankeeda inuu galo waxaan kula dardaarmayaa puntland waxaa lagu tilmaamaa maamada ah, soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa maamada kelimahe aabbahan inay noqotaan jecla ilaah hadduu yidhaahdo waxaan dhihi lahaa puntland muddo ilaa iyo dhowr dhowr doorashay soo martay waxaan jeclaan lahaa doorashada soo socota inaysan noqon mid baarlamaan ah inuu gaarsiiyo dani inuu gaarsiiyo baarsa door- doorasho ah qof kasta codkiisa inuu dhiibto ayaan gaar- mataqaa aan haminayaa waxaan jeclaan lahaa puntland inay nabad ku soo baarto waxyaalaha ka jiro xuduud ah inay soo dhammaystirto oo man dhibaato inaysan ka dhicin ayaan mataqaanaa puntland kula dardaarmayaa waxaan leeyahay puntland hambali ayaan leeyahay dhammaanteed si gaara waxaan hambaliyada ugu dirayaa madaxweynaha Een, madaxweynaha waxaan leeyahay hambaliyo madaxweyne ku-xigeenkiisa iyo een, maxay ahayd, iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa inta waxaan leeyahay hambaliyo Een, sidoo kale waxaa la yidhi aan hadlino bahasha waa la yidhahdaa, lama siyaasadaynayo laakiin qofku wixii uu mutaysto waa in lagu sheego waxaan ognahay eh, madaxweynaha waxyaabihii lagu ogaayey inta uusan markii uu inta markii la magacaabo kadib waxyaaba aan laga filayn oo badan oo la yimid dowladdii soomaaliya oo kale erdhiyasineed ee ama ummaddii soomaaliyeed aan dhaho dowladda kama wada eh, ummaddii soomaaliyeed oo kala maqneed muddada ahayd ama hadday maamul goboleed tahay mucaarad iyo muxaafid shiikh iyo sheeb ninka meel isugu keenay waaye waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay intaa kadib xafladani waa xaflad un eh, duca iyo magaranaysaay in isku da- loo dardaarmo mataqaana madaxweynaha cusub iyo hogaanka cusub ee ka dhashay eh, dowlad goboleedka eh, puntland runtii puntland eh, sida halkan laga sheegay ama internet aan wada garanaynaba eh, waa hooyadii eh, macnaha eh, maamulada soomaaliya ama dowlad goboleed soomaaliya waa meeshii ka hana qaaday een, dowlad goboleed ee macnaha ee soomaaliya marka mar walba waxay mudan tahay eh, tixgelin gooni ah hambali gooni ah een, runtii waxyaabo badan oo dheeraada ay laga mudan tahay
dhanka kale wax walba guriga asaas u ah wax badan waxaa lagu soo celceliyey dowlad goboleedka puntland waa hooyadii soomaaliya marka sidaa loogu dhawaaqayo inay noqotaa la rabaa oo waxyaabihii ay soo qabatay keliya ayna ku kaaftoomine eh, ay horey usii socoto maadaama oo dad aqoon yahamin oo fara badan ay joogaan qurbaha oo jaaliyadaadka soomaalida jaaliyadda ugu xoog badan ay tahay jaaliyadda puntland jaaliyadda ugu aqoon badan ama dhaqaalaha haddii la dhahana ay tahay eh, dad aad iyo aad u hura hantida oo waxqabadna ay yihiin waxaan rajaynayaa in ay eh, hadday madaxdooda wanaagsanaato ay wax badan ka bedeli karaan eh, puntland iyo soomaali oo dhan intaas kadib waxaan hambalyadii bogaadana u dirayaa madaxweyne saciid cabdulaahi dani madaxweyne ku-xigeenki- madaxweyne ku-xigeenkiisa axmed karaash iyo speaker of parliament of puntland een, cabdixakiim Een, waa la duceeyey waa la een, een, raggii iga horreeyey baa duceeyey waxaan rabaa een, dardaarankii uu bilaabay dr maxamed cabbaas inaan laba kelmadood ku daro walaalayaal dad dalka soomaaliya laga soo bilaabo 2000kii waxaan ku jirnay meeriga macnaha een, garangar baan ku jirnay oo had iyo jeer meeshii aan ka bilownay yaan ku soo laabanaynay haddaba seebaan garangartaas uga baxnaa oo aan horay u soconnaa oo dadka nala midka ah ee caalamka aan ula tartannaa Een, labadii kun waxaa soomaaliya madaxa loo geliyey waxaan leeyahaa ilaa iyo hadda way naga ariladahay oo wayna daba socotaa Een, 2006 yaan yaa la qorsheeyey sidii looga bixi lahaa in la galo waxaan qaadanay nidaamkii ugu wanaagsanaa oo dal markii uu burburo siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo shacbiyad ahaan ee horay ugu dhaaqi lahaa waxaan qaadanay nidaam- nidaamkan federaalka puntland waxay ahayd hooyada nidaamka federaalka ha noqoto mid goboleed mid federaal ha noqoto ku dayasho fiican mudnayd oo ahayd mid eh, ayan kaalmo cidna uga baahan ayan askar kale u baahan oo askartii puntland ay nabadgelyada ilaalisay oo ay sugtay oo sida nidaamkaa u sugtay iyo xil wareejintii dhacday oo sida rasmiga u dhacday oo ofishalka ah oo quruxda badneed u dhacday marka eh, soomaaliyay aynu aragno horumarka halkaa ka dhacay aynuna ku dayano
anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca shacabweynaha reer puntland gaar ahaan dhallinyarada reer australia waxaan hambaliyo iyo bogaadin u diraynaa madaxweynaha cusub ee puntland mudane saciid cabdulaahi deni Ah, waxaan leeyahay ilaahay xilkaas culus oo aad ummadda reer puntland ah, in ilaahay kula garab garo kuguna asturo shacabka puntland waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub sidoo kale waxaan bogaadinaynaa doorashadii sharafta laheyd ee ka dhacday puntland taas oo soomaaliya iyo caalamkaba tusisay in reer puntland yihiin dadka jecel nabadda iyo horumarka iyo weliba dimuqraadiyadda Ah, sidoo kale xil- ah, sidoo kalena xilka kula wareegay si nabadgelyo ah taasna waxaan leeyahay waxaa bogaadinteeda iskale shacabka reer puntland iyo madaxdoodaba Um, annagu haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed ee gaar ahaan reer puntland waxa ay noo tahay casharadaas ay bixinayaan siyaasiyiinta reer puntland inay noo sii jeexayaan waddo ah, u habboon keliya in la maro waddadaas nidaamsan waxaa inoo sii jeexay madaxdii hadda joogta iyo kuwii kasii horreeyaba mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan bogaadinayaa madaxda puntland ka soo qabatay xilal kala duwan ugu horreeyo madaxweynihii hore cabdulaahi yuusuf axmed uguna dambeeyo mudane siciid cabdulaahi deni waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo guddigii qabanqaabada xafladdan aad ku sarraysa xilka badan iyo wakhtiga badan narjigeliye iyo dhammaan dhallinyaradii iyo haweenkii iyo odayaashii halkan xafladdan quruxda badan kasoo qayb galay aad iyo aad oo mahadsantihi Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.